The Hit.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaabane sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo weliba koob iyo soddonka mitirban iyo weliba qaar ka mida efemyada aan ku leenahay geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa sabti shan labaatanka bisha agosto sanadka labada kun iyo sideediyo tobanka idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan wadajir idinkaga daadihinaya cabdixakiin maxamuud shurwac iyo anigoo ah jaamac buule jaamac
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid a barnaamijkii maantoo kale aad maqli jirteen ee madasha dhallinyarada oo ay toddobaadkan marti inoogu yihiin qaar ka mid a dhallinyarada bahda qoraalka oo dhowaan soo saaray buugaag cusub oo ku qoran afka soomaaliga
heesaha aan idiin hayno dhegaystayaal iyagana waxaa ka mid ah
inta badan waxaa la yidhahdaa wixii la qoraa qurumaharee muxuu hadal qiimo leeyahay maanta afrika waxaa maraynaa heer la yidhahdo haddii la doonaya in afrika wax laga qariyo waa loo qoraa waayo wax ma akhriso marka hadeertaan arrimihii sanadihii ugu dambeeyey waxaan ku guulaysanay in ilaa iyo konton dabcan qoraa aan soo saarnay.
dhegaystayaal xubintii ciyaaraha iyo weliba dhinaca sidaa u carrabaabay saaxiibka jacaba dhinacii sugaantana aad maqli doonta سيف العرى معقا عن سلوغات ضرور مذاب خريسي
waa codka fanaanka xasan aadan samatar idaacaddaad ku maqli doontaan hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
wararka ka imaanaya deegaanka daynuuna ee dhinaca bari ka xiga magaalada baydhabo ayaa sheegaya in dagaal xoogan uu halkaasi saaka ku dhex maray ciidamada maamulka koonfur galbeed iyo maleeshiyaadka ururka al-shabaab wararka hordhaca ah ee aanu helayna ayaa sheegaya in al-shabaab ay halkaasi weerareen ugu yaraan afar ka tirsan ciidamada dowladda iyo sagaal maleeshiyaadka al-shabaab ah ayaa la sheegay inay ku dhinteen dagaalkaasi xaaladda deegaanka ayaa wararku sheegayaan inay weli kacsan tahay oo aan weli dagaaladu dhammaan Khubadar- khubarada saadaasha hawada maraykanka ayaa sheegay inay hoos u dhacday xawligii ay markii hore ku socotay duufaanta lane ee garaacaysa qeybo ka mid a xeebaha gobolka hawaii ee dalka maraykanka fatahaado xoogan oo ka dhashay roobab dabaylo wata oo ku dhuftay jasiiradda maayo iyo weliba ahow ee gobolka hawaii ayaa sababay in waddooyin badani ay go'aan halka la baajiyo duulimaadyo dhowr ah oo gobolkaasi tegayey duufaanta oo ku socota xawaare gaadhaya boqol iyo toban kilomitir saacaddiiba ayaa la rajeynaya inay maanta ay dhaafto galbeedka gobolka hawaii laakiin khubarada ayaa ka digaya inay weli roobab iyo dabiilo ay khatar gelin doonaan dadka gobolka gudoomiyaha gobolka hawaii david eg ayaa wariyaasha u sheegay jimcihii in saacadaha soo socdaa ay filayaan roobab xoogan dhinaca kalena duqa magaalada hululu ee gobolka hawaii creek carwell ayaa sheegay in ay ku faraxsan yihiin in duufaantu ay yaraatay balse waxay dadka ugu baaqeen inay feejignaadaan waaxda maaraynta xaaladda degdega ah ee dowladda federaalk ee maraykanka ayaa iyaguna sheegay inay daadgureeyin siiyeen ilaa iyo laba kun oo ruux maalinnimadii jimcihii madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa isna khamiistii ku baaqay amaba ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo la geliyey gobolkaasi hawaii
duhur wanaagsan dhegaystayaal mar kale halka aad nagala socotaanna waa barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinkaga imaanaya idaacadda afka soomaaliga v o a oo aad kala socotaan washington haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii madasha dhallinyarada waxaa magaalada muqdisho inoogu soo diyaariyey cabdiqaadir maxamed cabdulle
kulanti wacan meel kastoo joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada v o a toddobaadkan barnaamijka waxaynu ku eegi doonnaa muddooyinkii dambe dhulka deegaanada soomaalida waxaa ku soo badanayey dhallinyaro isku dayaysa inay wax qoraan waxaana meelaha lagu soo bandhigahay arwooyinka bugaagta ka soo muuqday dhallinyaro badan oo niyad u haya qaarkood waaba qoraayaal qaarkood waa kuwo jacli ku soo biiraan qoraalka halka qaarkoodna yihiin kuwo muddo dheer arrinta ku soo jiray barnaamijka waxaa igala qaybgelaya sugaal cali ayaanle oo ah nin dhallinyaro ah aadna u khayseeya hal abuurka iyo qoraalnimada waa mid hadda niyad wanaagsan u haya aadna isha ugu haya muddooyinkii dambe cabdulqaadir cabdi axmed jubba waa qoraa qoray buug loogu magacdaray afkayna hooyo arooska lahaa iyo maxamed cabdisalaam caalim oo ah qoraa qoray buug loogu magacdaray tobanka sababood ee keena arrimaha abaaraha dhammaantood waxay marti noogu yihiin barnaamijka madasha dhallinyarada v o a ku soo dhowaada waan ku dhowahay marka hore magacayga waa sugaal cali ayaan leh oo ku faraxsanahay v o a master oke waan kaaga mahad celinayna run ahaantii n sugaal ahaan muddo badan waxaan usoo ololeynayay mise aan wax badan usoo joogay in afka hooyo iyo qoraalka iyo akhriska xooga la saaro waa nasiib wanaag waan ku guuleystay run ahaantii waxaan goobjoog u ahaa madalo badan oo qoraalka iyo akhriska ah sabab ahaan aniga gacanteeda waxaan dhiiri- dad aan ku dhiirigeliyo qoraalka waxay maanta sababeen inay dhowr buug ay soo saaraan maantana waxaan goobjoog ku ahay inaan dho- een, muqdisho buug fair aan ka qayb galay dho- buwaag badanna buug feero badanna ee lagu casuumay ee diyaar u yihiin ay ugu soo horeyso cadaada buug feer oo bishan sagaalaad horaanteed u dhici doono waan ku faraxsanaa run ahaantii een, qoraalka iyo akhriska markii muhiimadiisa laga hadlana dee inta badan waxaa la yidhahdaa wixii la qoraa quruuma hare muxuu hadal qiimo leeyahay maanta afrika waxaa maraynaa heer la yidhahdo haddii la doonaya in afrika wax laga qariyo waa loo qoraa waayo wax ma aqriso marka hadeertaan arrimihii sanadihii ugu dambeeyey waxaan ku guuleysanay in ilaa iyo konton qora aan soo saarno muqdisho ahaan marka waan ku faraxsanaa run ahaantii
ee, cabdiqaadir jubba waad shiribtaa wax baad qortaa aad baad ugu oleysaa arrimahan markaad fiirisaa dhallinyarada iyo doorkooda maxaad ku dhaliya arrintan
waa madsanta cabdiqaadir adiga iyo dhammaan ee, bahda v o a waana ku madsanta barnaamijka idaacadda mar walba ay xooga saarto afka iyo horumarkiisa Ee, midda kaleeto ee, horta cabdiqaadir oo aniga ee, waxaad ogtahay waxaan ahay macalin ee, suugaanta dhiga Ee, muddo badan ee, naadin ee, oo guddoomiye ka ah yacni muddo badan afka iyo dhaqanka iyo suugaanta wax badan ku dhex jiro wax badan ka qoray Ee, hadda buuggan hadda ugu dambeeya aan qoray ee ahaa ee, afkeenna hooya arooska lahaa oo laftirkiisa ka markhaati kacaya afkeena iyo horumarkiisa iyo quruxdiisa Ee, waxaa moodaa ee, markay noqoto horta cid kastaahi waxbay leedahay annaga waxaan nahay soomaali waxaan soomaali ku nahay waa afkaas haddii afkaan la waayo waxaad moodaa in dadnimadeenna iyo magaceennaba aan weyhayno marka isaga waan ku- dad ku nahay isagaan qiimo ku leenahay Waa ku- marka markas waxaan ku qasbannahay inaan isaga qurxinno istaajinno xoojinno u ololeyno u doodno oo dhib iyo dhibaato kasta u marno si uu ku horumari lahaa
Ee, maxamed cabdisalaam ee, isla su-aashaas maxaa kuu dhaliyey inaad qoraa noqoto
Een, ugu horeyn een, baahda warbaahinta v o a een, waan salaamayaa een, sidoo kale master ok si gaara waan kugu mahad celinayaa dooda quruxda badan ee maanta een, aad noo qabanaysid dhalinyaro ahaan Een, intaas ka bacdi haddii aan usoo guda- gud- usoo gudagalo een, su-aashaadi weydiisay ee ah maxaa kugu dhaliyey buugga aad qortay sida aad ka dareemayso ciwaanka buuggan ee looga hadlayo abaaraha wadanka wadanka kusoo noqnoqday iyo guud ahaan geeska afrika waa buuggan horaantii sana sanad ka hor ayaan qoray waxaa igu dhaliyey een, duruufta iyo dayaca guud ee ka jira deegaanka soomaaliyeed iyo bulshada oo noqotay bulsho had iyo jeeraale sanad waliba bil waliba iyo maalinle u sugta abaarta sida barwaaqada iyo roobabka sida loo sugo oo kale inay u sugaan een, duruufaha abaaraha Een, sababtaas ayaa igu dhalisay een, bulsho aan sanad ka hor waxaa ii muuqday een, bulsho cid aysu maqnayn ceelna uusan u qodnaynin taas waxay keentay inaan qalinka iyo qalinka u qaato buuggan la magac baxay tobanka sababood ee keena abaaraha waa buug looga hadlayo arrimaha deegaanka ga- gaar ahaan een, een, du- falaadhiska amase waxyaaba loo yaqaano fatahaadaha iyo abaaraha Een, marka taas ayaa igu dhalisay inaan buuggan aan qoro Een, waxaan rajaynayaa in wax badan oo ka tari doono bulshada buuggan waxaan uga qayb galay een, carwadii buwaagta muqdisho ee hadda laga joogo usbuuca Een, waa buug aad iyo aad yacni bulshadu ay arrimahaas uga hadlaya Ee, sugaal ee, muddooyinkii dambe deegaanada soomaalidu buuga baa lagu soo bandhigayay cadaada buugfir baad usoo hataa maxay kula taha dhallinyaradu in xilligan aada ugu dhiirigelinay inay in qof walba buuggiisa uu suuqa keeno Een, waa mahadsantahay mar labaad aniga ka sugaal ahaan aragti badan baa ii muuqata iyo een, een, ifafaale aad u qurux badan muddooyinkii ugu dambeeyey master ok een, laba kun toddoba iyo toban ilaa hadeertan laba kun siddeed iyo toban inta udhexeyso waxaan tagnay een, jowhar oo run ahaantii aan geenay een, carwo buweed anaga aan qaas og leenahay aniga waxaan ahay xogayaha guud ee naadiga akhriska iyo qoraalka ee banaadir marka jawhar markaa tagnay saddex habeen waxaa ugu maqneen inaan buwaag badan aan qaadnay ugu dhaadhicino bulshada waxaa inoo soo baxday ifaalo qurux badan macallimiin jaamacadeed oo buug inay qoraan rabaan haddana ka maqan afkaar iyo garabsiin waan ka soo tagnay ee, waxaan tagnay een, war shiiq oo ugu dambeysay laba isbuuc laga joogo ayadana waxaan doonaynaa inaan maktabad kasoo daahfurno buwaag badan baan ugu deeqnay sidaasi la mida baahi baan aragnay Been- buuhoodlaan ka qayb qaadanay maktabadeeda garbahaare baan ka qaab- qayb qaadanay cadaadaan ka qayb qaadanay buugta- maktabadii laga furayey waxaan intaasoo dhan u arkeenaa bulsho walba inay hanqaltaagayso oo qoraalka faa'iido u leeyahay Een, guud ahaan cadaada buug feer hadeertaan waxaan qayb ka ahay dad guddiga qabanqaabada oo run ahaantii een, xoog badan aan ka geystay marka dad badan waxay weydiinayaan sugaalow maxaa maanta yacni een, cadaada buugfeer baa hadda soo bandhigay horena looma jirin dabcan markaan guddigii iyo madaxdii aan wareystay waxaa lii lii sheegay in dhalinyarada baahi ka timid ay tahay oo magaalada ay yidhahdeen anaga magaalaan joognaa waxaan u baahannahay in cadaada buugfeer aan sameyno hadirta maanta social media ku arkaya dhuusmaree buugfeer oo run ahaantii een, loogadeeda iyo barnaamijkeeda wayna qurux badan tahay in degmo degmo loo sameeyo xataa hadday suurtagelayso bulshada waxaan ugu dambeynaa wax kale maahan waa qor akhris la-aanta maanta markii tareen la raaco mise diyaarad la raaco dadka reer galbeedka ah buug yar bay wataan xataa waxaa la sheega markay suulihi ku jiraan inay akhristaan halka soomaalideena sheeke iyo maalayacni aan isku go- isku- isku dhiirigelino nasiib wanaag maanta maktabadihii baa magaalada kusoo badanaya waxayna ila tahay sanado ka kooban kadib wax wax aqriya mooyaane wax kale lama arki doono adduunyada kale.
Ee, jubba buugaagtan la qoro ee arwooyinka la keenay meelaha bandhiga dadku ma fahmeen oo dhallinyaradu ma heleen dhiirigelin ah in laga iibsaday Ee, waa madsanta cabdiqaadirow ee, horta ee, inay soo baxdo qorayaal badan la helaahay waxaa u sabab ahaa ee, ama qorayaal badan inuu soo baxo bugaag badan la qoro cabdiqaadir waxyaabaha sababta eh waxaa ka mid a ee, buugga iibsashadiisu hadda dadka ay gadahayaan Ee, waxaa dadka sii dhiirigeliya buunbuunintu hadda bugaagta iyo afkii loo sameynhayo ee, oo l- wuxuu dadkii aad looga hadlayo waxaa kaleetoo ka mid a ee, ee, dadkoo akhriskii ee, ku baraarugo hadda aad u fahmay yacni hooyooyinkii iyo guryihii oo saameyn ku yeesha afka soomaaliga iyo waxaas intaas waxay keenaysaa in dadkii ee, xoogaa aad aad usoo kacaan soo baraarugaan bugfeerada iyo qorayaashuba waa- xoogaa way soo- waxaa moodaa inay xoog usoo badahayaan Ee, waxaan isleeyahay hadda qoraayaashii cabdiqaadirow sa- saddex sano ka hor ama afar sano ka hor maanta meesha la taagan lama joogin hadda waxaad moodaa qoraayaashii way soo bateen hadda maanta waxay taagan tahay qoraa ayaa u baahannaha ma taagne wax qo- wax taya leh yaa qoray taagan tahay heerkaasaan maraynaa shalan waxaan raadin kaliya war yaa wax qora kaliya marka hadda waa markasta waa in la dhiirigeliya qofkii wax qoraa ee sax iyo qalad wuxuu doon ha qoraa inta qofki intuu qalinkaas dul saartay ee ra'yi iyo niyad la yimidba horta waa in markasta laga dhiirigeliyo waaye laakiin hadda mar- xaaladda waxaad moodaa cabdiqaar inay sii horumareyso ay taagan tahay buug taya leh yaa qoray hadda waxaa moodaa ay akhriska dadka aad u fahmeen waxaan ku faraxsanahay bugaagtii shalay af soomaaliga buugta afsom buugga ugu qaalisan af soomaaliga buugga ugu qaalisan wuxuu joogay toban kun waa wax ka yar eh, nus dollar hadda laakiin waxaa moodaa alxamdulilah buugta af soomaaliga ku qoran waa qaali kuwii luuqadihii kale waxaad moodaa inay xoogaa soo raqiisoobeen waa niyad fiican meeshaas heer fiican aan taagana
Ee, cabdisalaam buug qurux badanaa qortay soomaaliya ee, sanadna waa abaaro sanadna waa fatahaad ee, si wax badan looga ogaado dadku maxaa gataa buuggaas
Een, aad ayaa umahadsan tahay okay Een, buuggan waa buug horta cusub weli bandhig guud oo bulshadu yacni ay indhaha ku wada aragto looma sameynin laakiin inta ku- intaan ku guda jirnay een, muqdisho buug fair ama carwadii bugaagta ee muqdisho wuxuu ahaa bugaagta aadka loo iibsado ka mid ahaa taasoo ugu wacan in bulshadu ay tahay bulsho yacni een, dawo u baahan buugguna waa buug loo buug looga hadlayo buug lo- buug yacni ku dhiirigelinayo qof waliba oo soomaaliyeed inuu akhriyo si macnaha uu caafimaad u helo si uu micnaha uga digtoonaado duruufaha iyo xaaladaha cakiran ee ka jirta dunida maanta Een, had iyo jeeraale dunidan maanta waxaa la rabaa in macnaha aan isku diyaarino qaabkii anugu noolaan lahayn Een, duruufaha abaaraha maahan mid maanta bilaabatay hore ayay usoo- u socotay horey ayay ahayd markii abwaanada soomaaliyeed oo ka mid yahay een, gaariye iyo dhamac iyo een, iyo abwaan gaaxnuug ay odhanayeen maalmahan cakiran iyo dhiilada samada ceegaagta maansadii ay ugu dambeysay haddaan mala cabiro waa dulmiga cuurka noo suran yacni mar waliba buuggu wuxuu yacni kugu waaninaya ama kugu dhiirigelinayaa in xaaladaha yacni khatarta ah ee bulshadu ku suganta inay macnaha ka guuraan ayna wanaagga dhanka wanaagga u bataan ama tugnaanta u bataan si macnaha abaaraha iyo dhibaatooyinka jira yacni ay u yaraadaan si lamida buuggu waa waxaa la oran karaa waa buuggii ugu horreeyey ee laga qoro arrimaha deegaanka kaasoo lala wadaago een, bulshada si kasta ee haataba buuggii ugu horreysay wuu yahay waana buug bulshada anfacaya ga- guud ahaantiisa maadaama looga hadlayo arrimaha deegaanka ugu dambeyn waxaan rabaa inaan weydiiya hal su-aal oo saddexdii nabad saameynayso howl walbee la qabto waxay leedahay caqabado waaweyn oo hor istaaga Ee, waxaa la yidhahdaa afka soomaaliga muddooyinkii dambe aada uguma xooganayn gudaha soomaaliya gaar ahaan xafiisyada dowladda shaqa raadinta iyo fursadaha kale luuqadaha qalaad baa aad loo raganaa luuqada ingilishka haddaba buugagtan aad qoraysaan ee afkii soomaaliga ku qoraysaan dadku miyay fahmayaan dadku dadku ma rabaan inay afkii soomaaliga akhriyaan mase weli ingilishka la raadinaa Een, aad aa u mahadsan tahay waa su-aal mug weyn run ahaantii iyo wax badan een, u baahan in laga jawaabo Een, waxa ayaan dara ah markaad social mediaha mise aad een, ku jirto barta bulshada een, wa- wa- warbixin ama dikreeto dhan ee xafiis dowladeed ka soo baxday aad arkayso soomaali sax aynu isku qorneen run ahaantiina taas waxaa sabab u ah dadka inta badan een, qorbaha ka yimaado oo inta badan qoraalkii aan ku saxsaneen Een, nasiib xumo waagi hore dowladda xafiiska wad- ee waraabaha kasoo bixi jiray waa lasoo tafatiri jiray waa waxay kusoo bixi jireen far soomaali barax tiran laakiin maanta ma jirto cid mas-uuliyad iska saartay akademiyadda qarankaa jirto akademiyad goboleedka afka soomaaliga agaa jirto inta waxay u ololeeyaan afka soomaaliga laakiin lagalama tashto inta badan qoraalada iyo af soomaaliga bahad eh, bahad dilan aan arkeyno waxay dhaliil u tahay dhanka wasaaradaha iyo magaranaysa dadka quseyso laakiin waxaa inoo muuqato in haddeertaa naadiyo badan ay u kaceen oo iyo ururo badan oo afka soomaaliga u ololeeya macalimiin badan oo suugaanta dhigto wax badan inta badan talagelisa taasi waxay inoo muuqataa insha allahu in dhowaan ay dhici doonto af soomaali barax tire in lagu wada hadli doono xataa markaad u fiirsato tukaamadaheenan ee maanta muqdisho ku yaalo waxaad moodaa inaan yurub joogno meeshan waxaa ku qoran restaurant meeshan waxaa ku qoran af soomaaliga waxaad moodaa haddaysan af qalaad lagu qorin inaan la soo gelayn waxba laga iibsanayn ama reer galbeedina wax ka iibsanayo laakiin markaan wacyigelin badan sameynay xataa aan isku dayin inaan la shirno mise aan kala hadalno barnaamijyadaas wax ku kalifay waxay inoo sheegeen in macnaha ay hadaa rajana ugu geliyeen inay ka waantoobi doonaan kamana caajis doono anagoo adeegsanayno cid walbo ehel u aaminsan noogu faradhuwan inaan ku guulaysano in far walbo meesha ku qoran ay noqoto af soomaali kelimad walbo lagu hadlaayo mise xafiis dowlada ka soo baxay mise af soomaali aa ku abtirsato inay noqoto af soomaali barax tira hadduu ilaahay ay baraaninta noqono maxamed cabdisalaam haye Een, aad ayaa umahadsan tahay horta een, bulsho ayada ayaa horta een, ishormarisa had iyo jeeraale in luqadaada aad ku hadasho iyo suugaantaada aad hormariso waa micnaha noloshaadii aad hormarisay soomaalidu waxay leeyihiin een, suuyaal suuyaal dhirir badan oo micnaha aad u weyn Een, waa bulsho luqadooda iyo hadalkay ku hadlaan oo aad micnaha een, taariikh fac weyn u leeyahay markii loo fiiriyo geeskan afrika iyo guud ahaan afrika oo dhan Een, haddaa u gudogalo een, had iyo jeeraale waxay ku fiican tahay in bugaagta lagu qoro afka soomaaliga hadda aniga maxamed ahaan waxaan aad u daneeyaa een, bugaagta af soomaaliga ku qoran waxaan jeclaan lahay in meesha ingiliish iyo carabi laigu soo qori lahaa in ayagoo turjuman lai keeno amase yacni qofka marka kuwaad wax qorayo in macnaha een, af soomaali laigu qoro buuggayga tusaalehaan haddii aan usoo qaato inta qoritaanka ku jiray dad badan oo weliba khubaro la oran karo ayaa igula taliyeen in macnaha aan ku qoro afka ingiliishka anoo diidan markaas waxaan ka cararayay bulshada aad wax qorayso waa kuma waa bulshadee bulshadu inay soomaali tahay dadka dhibaataysan inay soomaali yihiin ayaan ogaaday taas ayaa waxaa igu sii dhiirigeliya inaan wax inaan inaan af soomaali ku qoro maadaama aan u baahanaha ayagu inay xalka ga- xalka gaaraan shisheeye mar waliba een, gacan inuu ku siiyo waa laga yaabaa in macnaha dowlad kale ku taageerto waa laga yaabaa laakiin afkaaga iyo dadnimadaada waxaan aaminsanahay adiga horumari karto had iyo jeer aadna- jubba haye ugu dambeyn
Eh, so okay waa mahadsan tahay Eh, horta caqabad markasta caqabad way iska timaadaa caqabad way jiri kartaa Eh, qalin walba la qaada ama tallaabo walba la qaada caqabadeeda leedahay horta caqabad way iska yimaadaan oo noocyo badan leh oo dhinacyo badan leh horta afkii laftarkiisa cabdiqaadir dhibka jira wuxuu yahay cid takhasusa lama haysatid cid jaacad kaga soo baxdaanan jirin jaacad lagu dhigaanan jirin waa suurtagal markaa wax qoraysa aad damacdo in erey kaa istaago haddana waxa ugu caqabada badan waxay tahay markaa fariin aa qoraysid waa inaad ku fikirtaa buuggan waa inuu raaskambooni iyo lowyacaddo meel kasta waa inuu gaaro haddana waa inaad ku xisaabtantaa oo af soomaali marka laga dhaha wuxuu- waxaa la yirahda waxa waa afgole iyo afguri iyo afguurtuu kale yahay haddana waa inaad buuggayga waxaan rabaa yacni wiilka jooga garowe iyo kan jooga bay iyo bakool jooga ama kan gada jooga waxaan rabaa inuu ama boosaasi jooga buugga inuu fahmo caqabad way iska imaahaysaa waa ereysaa u taqaano markaa buugga qorayso si kale in loo yaqaana laga yaabaa waa markaas waxaa ku qasbanta inaad sharax badan ama macno badan usii raadisid caqabad xaggaas way ka timaadaa tan kaleetona xoogaa yasiinadii horta xoogaa waxaa mudda inay soo dhammaayso dadka leesi jira oo dhan, af soomaali maxaad ku faleysaa waxba laguma helo dhaqaale kuma helaysid ha isku daalin Waa hata xoogaa waa laga soo gudbay had marka waxaan isleeyahay caqabada hadda ugu weyn ee jirta waxay tahay dada waxay ku hadda aad taagan waxay ku leeyihiin inuu buuggan wuu fiican yahay laakiin haddii english loo qori lahaa lacag badan laga sameyn lahaa annagana waxaan ku fikiraynaa oo ujeedkan uu yahay buugga haddii la qoro af soomaali badan ma gaaraya ujeedkan ugu weyn intaas waa dhammaantiin aad baad mahadsan tihiin intaas ayaan ku soo koobayaa barnaamijka madasha dhallinyarada oo aan ku eegaynay dhallinyarada iyo doorkooda qoraalnimo xilligan iyadoo muddooyinkii dambe dhulka deegaanada soomaalidu ku soo badanayeen dhallinyarada isku dayaysa inay wax qoraan aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin
hagaag dhegeystayaal aad buu mahadsan yahay waryahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle oo barnaamijka madasha dhallinyarada loogu soo diyaariyey magaalada muqdisho haatanna wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha waxaa inoo haya nuur bukhaari
kusoo dhawaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha horyaalka jarmalka ee bundesliga ayaa jimcihii shalay furmay kooxda difaacanaysa horyaalnimada ee bayan munich ayaa guul ku bilowday ciyaarteedii furitaanka bayan waxay jimcihii shalay saddex gool iyo gool uga badisay kooxda hofingham guushaasoo qiimo weyn ugu fadhiday tababaraha cusub niko kovag goolka hore waxaa bayan u dhaliyey ciyaaryahan thomas muller daqiiqadii saddex iyo labaatanaad balse waxaa kooxda hoffenhem u bareejeeyey ciyaaryahan aadam isalai daqiiqadii saddex iyo kontonaad ee ciyaarta bayan oo u muuqatay in ay kulankeeda ugu horreeya xilli ciyaareedka cusub ku dhammaysan doonto barbardhac ayaa daqiiqadii labaiyo siddeetanaad heshay rogoore muran dhaliyey oo markii dambena uu gool u bedelay ciyaaryahan robert lewandowski goolka saddexaadna waxaa ku soo khatimay laacibka garabka ka ciyaara ee aryan roben kaasoo saxiixay goolka daqiiqadii sagaashanaad ee ciyaarta ciyaaraha kale ee horyaalka jarmalka waxay dhici doonaan galabta intooda badan kooxda fortuna duserberg oo dhowaan ku soo laabatay ciyaaraha heerka labaad waxay la ciyaari doontaa kooxda augsburg heerta berliin ayaa magaalada berliin kula ballansan kooxda nuremberg naadiga fakhaybug waxa ay gurigeeda ku martigelin doontaa aintact frankfort shaalka ayaa booqan doonta wolfsburg kooxda word bremen waxa ay wajahaysaa hanover ciyaar adag ayaa caawa fiidkii waxay magaalada monchen galadbakh ay ku dhex mari doontaa kooxaha brushia monchen galadbakh iyo bayer liverkusen weli wararka jarmalka ayaan ku jirnaa kooxda bayer munik ayaa sheegtay in laacibka garabka uga ciyaara ee la yidhaahdo kingsley kuman uu garoommada ka maqnaan doono muddo toddobaadyo ah sababo la xiriira qaliin looga samayn doona canqowga lugta weeraryahankan u dhashay dalka faransiiska ayaa ku dhaawacmay kulankii furitaanka ee kooxda bayan ee la dheeshay naadiga hovenhem ciyaartaas ayaa ahayd tii ugu horreysay ee uu kooxda u safto kadib markii uu ka soo laabtay dhaawac ka haleelay isla meesha uu hadda ka dhaawacmay ciyaaryahankani dhaawacii xilligaas waxa uu ku kalifay waa bishii februari inuusan ku soo laaban garoommada taasoona sababtay inuu seego ciyaarihii adduunka ee xulka faransiisku uu ku guulaystay bishii julaay sidoo kale waxaa kooxda dhaawac uga maqnaan doona laacibinta iyaguna garbaha uga ciyaara kooxda bayan ee kale ah ciyaaryahan serge ganabri iyo frank ribri iyo weliba ciyaaryahan aryan roben oo dhaawac fudud uu soo gaaray dhinaca ingiriiska galabta iyo caawa fiidkii waxaa jira ciyaaro ka tirsan horyaalka premier leaga kooxda wolverhampton wondres waxay la ciyaareysaa manchester city everton ayaa booqanaysa kooxda bournemouth arsenal waxay la ciyaari doontaa westham arsenal labada kulan ee furitaanka horyaalka waa laga wada badiyey cardif ayaa la dheeli doonta kooxda harrisfield town halka southampton ay gurigeeda ku martigelin doonta leicester city liverpoolna caawa ayay la ciyaari doontaa kooxda brighton and hof albion seeriyaada talyaaniga laba kulan oo ay isaga hor imaan doonaan kooxo waaweyn ayaa dhici doona caawa kooxda difaacanaysa horyaalnimada ee yuventus ayaa magaalada turin ku soo dhoweynaysa lazio christiano ronaldo ayay indhuhu ku fooraraan oo waxaa la isweydiinayaa ma dhalin doonaa goolkiisii ugu horreeya ee horyaalka seeriya-ada kooxda nabolina waxay magaalada nabolis ku soo dhoweyn doontaa ac milan tababaraha napoli carlo angelotti ayaa markii ugu horreysay abid waxa uu ka hor imaan doonaa kooxdiisii hore ee ac milan ciyaar ka tirsan horyaalka talyaaniga angelotti ayaa tan iyo markii uu ka tegay milan waxa uu soo leyliyey kooxaha chelsea real madrid baris san germain iyo bayer munikh dhammaan intii uu waday kooxahaasi marna ma uusan wajihin milan sidoo kale goolhayaha milan beb brena iyo gooldhaliyahooda cusub gonzalo higuain ayaa dib ugu laaban doona garoonka san baolo ee magaalada nabolis oo ay muddo sannada ah ay ka soo ciyaarayeen ugu dambeyntiina horyaalka sbain ee laliga kulamo ayaa dhici doona caawa real betis ayaa waxay la ciyaari doontaa deportivo alaves atletico de madrid garoonkeeda magaalada madrid waxay ku martigelin doontaa rayo falecano halka barcelona ay marti ugu noqon doonto gurigeeda kooxda real valladolid dhegeystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa
aada iyo aad ayuu mahadsan yahay nuur xasan nuur bukhaari oo nala socotiinaya xubintii ciyaaraha dhegaystayaal haddana waa dhinacii heesaha qalad iyo fanaanka xasanow eeden
qaybitay falcara ama ama qaacinta rowgaad daruur midaabku qariisay qiimaheedi le qof mildan lama amaano qalad looma haysi qureeshtii haweenka qoraxdu aroortii qaybisay falcara ama qaansa ruubaad daruur midaabku qarisay qiimaheedi le qof mildan lama amaano qalad looma haysi qureeshtii haweenka naftaad qanucsayba ku qushuucdayo wanaag ku qirayte naftaad qanucsayba ku qushuucdayo wanaag ku qirayte qabriga hortii bardenaadu qaboobiyo qaadirkeha ku geeyo qufallada shacaylku ku qabiray naftayda ilaa maad qalayno waad ilaa qorshaysay iga saarti qoolkii qaman dhacada dushaydiyo qamuunyadii isaarnay ilaa maad qaxootii qufallada jacaylku ku qabiray naftayda ilaa maad qalayno waad ilaa qorshaysay iga saarti qoolkii qamandacada dushaydiyo qamuunyadii isaarnay ilaa maad qaxootii naftaad qanucsayba ku qusuucdayo wanaag ku qiraysay naftaad qanucsayba ku qusuucdayo wanaag ku qiraysay
naftaad qancisay baa ku qushuucday oo wanaag ku qirayse waxaa weeyaan codkii fanaanka xasan aadan samatar iyo weliba heestii qarad dhegaystayaal ayaa gabagabo u ahayd idaacaddaydii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waa jaamac buulo jaamac nuur xasan nuur bukhaari bashiir abiyakar cabdilaahi iyo anigu cabdixakiim maxamuud shuruuc iyo guud ahaan bahda v o a idin leh sidaa iyo nabadgelyo
haddaan qiro runtaydo qosayso warkayga ruuxaan kugu qiyaaso kula qeyr dhigaaya kama qaadin daahe sida roob qayoodo saxan saxa qabuula laabkayda qaadi haddaan qiro runtaydo qontayso warkayga ruuxaan kugu qiyaaso kula qeyr